Bulshada ku nool tuulada Bayax oo way hoos tagtay degmada Jowharaha ayaa uga mahad celiyay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Hirshabelle go'aanka ay ku xirtay meelaha Webiga Shabeelle uu fatahaadda ka saameeyay ee tuulada Bayaxow. Fatahaadda uu tuuladaasi ka geystay Webiga Shabeelle muddooyinkii la soo dhaafay ayaa sababtay khasaare ballaaran oo dhanka wax soo saarka beeraha ah iyadoona ugu dambeyn Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ay ku guuleysatay in fartii webigu uu biyaha ka soo fatahayay ay xireen taasna ay bulshadu bogaadiyeen.
arrintaas maanta buqdan bayaxa uu ku baxday ee aad iyo aadaan ugu wanaagsan aan ku qanacsannahay Ee, afar fasal ayaa biyo noogu socday maanta alxamdulilah inta xiritaanka la haayo badarkii hadda naga soo go'oy hadda waad arkaysiin oo beeraha ku yaallo marka wax badan waa aragnay dhibaata badan waa nagu soo noqnoqotay fatahaadda ka mid ah marka ilaahay waxaan u mahad celinaynaa inay arrinkaas mar kale ay noogu soo noqonin ee aad iyo aad iyo aad ay u mahadsan tahay Ee, muddo badan ayay ummaddan fatahaaddan ku socotay Ee, waxa uu ilaahay ee, falligiisa maanta ayaa una faajiyey in bukdi aan kor joogno waxay tahay bukdi ugu weyn ee gobolka shabeellaha dhexe ee maanta howl laga qabto bukdi ugu weyn Ee, dhererkeeda uu yahay boqol lixdan iyo shan mitir balaceedana afar iyo toban mitir uu yahay Ee, halahaasba ilaaha ku mahadle waa ku mahad celinaynaa waxaa kaloon codsi u jeedinaynaa kulley mas-uuliintii maamulka gobolka oo u saraysi wasaaraddii beeraha hirshabeelle waraabka iyo beeraha waa nala jiraan Ee, buqda ee, waxay baabi'isay kanaalo badan kanaaladii beeraha lagu waraabi lahay eber waaye Ee, dadkani waa sumaanta buqaa ku socotay ee waxba ma haastaan waxaan rabnaa codsi ayaan jeesinaynaa in kanaalada waxna laga qabto Ee, maadaama maamulkii degmada iyo wasaaraddii ee, waraabka iyo beeraha hirshabeelle ay nala jirto